xeebaha magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya waxaa bil ka hor lagu waayey saddex nin oo kalluumaysato ah kuwaas oo iminka laga helay xeebaha jabuuti cilad ku timid doon ay wateen kalluumaysatada ayaa sababtay inay dib ugu soo noqon waayaan magaalada berbera halkaas oo ay markii hore ka ambabaxeen cilad ku timid bateriga doonta ayaa sababtay inay u dhaqaaqi weyso halkii ay doonayeen oo ay la aaday jiho kale iyagoo muddo sagaal iyo labaatan cisho ah dul sabaynayay badda sida uu sheegayo khadar ibraahim oo ka mid ah kalluumaysatada saarnayd doonta magaalada berberaanu ka baxnay haddaannu baxnay waxaannu baxnay taariikhdu maan ka ahayd labadii kun iyo afariyo labaatankii bishii labayo tobnaad lixdeedii cillad baa nagu timid xagga laashkaa bayteriga bayteriyadaa naga dhacay kadib waannu cadirannay muddo badan baanu sabaynaynay muddo sagaal iyo labaatan cishaa baanu sabaynaynay markaad sabaynayso isma maamuli karaysid dabaylaha ayaa ku maamulaya berbera dush waxayna keentay jabuuti dusheeda markaa waxaa na helay ciidamada ilaalada xeebaha jabuuti iminkana waanu nabad qabnaa haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo kalluumaysato u jallaabasho doontay badweynta hindiya dib loo helo kuwa oo qaarkood ilaa hadda aanan la ogayn halka ay jaan iyo cirib dhigeen toddobaadkan gudihii ayay ahayd mar kalluumaysato soomaali ah oo muddo ka badan bil lagu la'sanaa biyaha badweynta hindiya si kala gargaar ah looga helay xeebaha dalalka sirilanka maldives iyo singabur